kulankana ay soo qabanqaabiseen marwada madaxweynaha dalka marwo sahra cumar islamarkaasina ay ka qayb galeen haween soomaaliyeed oo ka yimid gobolada dalka ayaa lagu taageeray ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda cusub uu soo dhisi doono oo ay ku tilmaameen kuwo looga fadhiya howlkarnimo waxaana kula dardaarmeen xukuumaddaasi inay soo dedejiso waxqabad muuqda haweenka kulanka ka qayb galay ayaa si isku mid ah u soo dhoweeyey qorshaha siyaasadeed ee ra-iisul wasaare cabdiweli oo ku doonaya in dalka uu ku horseedo horumar iyo xasilooni ugu horeyn kulankaasi waxaa ka hadashay saaro sheekh xuseen oo ka mid ah haweenkii ka qayb galay kulanka oo sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay door muhiim ah ay ka qaadan karaan horumarka dalka waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ka codsatay inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka ka samata bixin karta xaaladda hadda uu ku jiro qaran sidiisaba ama dad wax kala gaareen ama uurkooda ama afkooda gabdhaha door fiican ka qaata gabdhaha wax isu soo dhoweeya nin kastaa guribuu ka soo baxaa hooyuu leeyahay walaal buu leeyahay xaas buu leeyahay wax alla wixii ragga iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedka iyo wixii soo dhex mara gabdhaha unbaa wax ka qaban kara rag wax kama qaban karo
saaro siciid nuur oo ka mid ahayd haweenkii ka yimid deegaanada maamulka puntland oo ay casuntay marwada madaxweynaha dalka marwo sahro cumar xasan ayaa bulshada soomaaliyeed ku boorisay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka waxaana ay si gaara uga mahadnaqday marwada madaxweynaha kulankan ay soo qabanqaabisay soo dhaweyntii madaxda ee marwada madaxweynaha prime ministerka madaxweynaha gabdhaha liidarska ah oo mataqaana halkaa nagu soo dhaweeyey lama mama cabiri kartiin maaragta dareenkeena sida uu yahay puntland waa soomaaliya soomaaliyaan ka tirsannahay federaalkaan nahay dowladda federaalkaan aydsannahay waxaan rajaynaynaa raggeenna xataa iyo madaxdeenna hadday isku dhacaan gabdhaheenna inaan annaga aan wadno midnimada soomaaliya inaan wadno midnimada ummadeenna horumar saan u gaarsiin lahayn iyo midnimada gabdhaha ugu dambeyntii waxa ay kulankaasi soo xiray marwada madaxweynaha soomaaliya marwo sahro cumar xasan oo ku boorisay dadka jagada ka hela dowladda in ay ka qaybgeliyaan haweenka soomaaliyeed qof waliba kursiga uu ku fadhiyo wuxuu ugu fadhiyaa ummadda soomaaliyeed qaranku ugu fadhiyaa khasuusan gabdhaha soomaaliyeed waxaan rabnaa gabadhii wax heli karta iyo gabadhii wax loo waayay iyo gabdhaha soomaaliyeed in talla maaragtay kumuunadkooda la uruuriyo sida gabdhaheenaan sharafta badan la u uruurinayaan ilaa iyo puntland ilaa iyo maxaan ku sheegaa soomaaliya geeskeeda kale gobollada soomaaliya u uruurinayaan waxaan rabnaa inaan maaragtay sidaas ay u midowno gabdhahana aanu maaragtay saas aanu maxayta isu garab taagnaano aad baan maaragtay idinkaga maaragtay mahad celinaya waana taas hadafkeyga ujeedadayduna waa taas aniga maxamed laki saadaal media boosaas